بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم ابن أبي الديال وكان صاحب حديث وحوهان حديثك كشقله بكاغدو قال سمعت الحسن وحن مغلي حسن أوله أما تعجبون لهذا ومالك بن المنذر نين كان ميدنا الله يابنين محان الله قول يابا عمد إلى شيوخ من أهل كسكر وحاو u camdiyey amba xaggooda wuxuu qabtuu u qastiyey odayaal waaweyn oo kaskar meeshaa la yidhaahdo u dhashay oo aslamuu muslimay markii hore gaalnimo kuwaawe ku weynaaday weynaana ku muslimay fa fatashahum dabeeta wuu uu baadhay wuu fatashay fa fatashahum wuu baadhbaadhay fa amara bihim dabeeta wuxuu faray in la gudo fa khutinuu dabeeta waa la xalaaleeyey wuxuu eegay inay xalaalaysan yihiin iyo in kale dabeete wuxuu ogaaday inaanay xalaalaysnayn markaasuu faray in la xalaaleeyo wa haada shitaa xilliganina waa jiilaalkii fa balaganii waxa isoo gaadhay anna bacdahum qaar ka mida odayaashaasi maata inuu dhintayba uu dhiig baxay walaqad aslama maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana waxaa la muslimay xilligii uu noolaa waxaa muslimood diinta qaatay alruumiyu waalxabashiyu dad rumaaniyiina oo reer yuruba qaar xabashi ah oo afrikaana famaa futishuu can shayin waxba lama baadhbaadhin oo xaaladiina ka warrama iyo ma laydin xalaaleeyey lama odhan markaa wuxuu leeyahay in la baadhbaadho qofku markuu soo muslimo hadda ee diinta hadda uu soo galo in la baadhbaadho maaha waa in la iska daayo haddii markaa ay wax u cadaadaan hadhowta isagaaba isxalaalayn doonee qabta oo legda dabeeta baadho oo maaragtay soo ogaada xaaladiisa insaa la sameeya maaha amaa tacjabuuna miydnaan la yaabanayn lihaada yacni malik bnlmundir camada wuxuu u qastiyey ilaa shuyuukhi min ahli kaskar aslamuu oo muslimay fafatashahum wuu baadhay fa amara bihim waxaanuu faray in la gudo fakhutinuu markaasaa la guday wahada shitaa xilliga lagu jiraana waa shitaagii waa jilaal fabalaganii waxa isoo gaadhay ana bacdahum maata qaarkood inay u dhinteenba nabarkaa la gaadhsiiyey walaqad aslama maca rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam rasuulkana waxaa la muslimay xilligiisa waxaa diinta qaatay alruumiyu waalxabashiyu famaa futishuu can shayin waxba lagama baadhbaadhin oo xaaladooda waxba laisma weydiine faraha laga qaado xadaثna cabdالعaزيiز بن cabdاللaahi الأweyسي qاala xadaثnii سulaymaan بن bilaal عan yuنus عan iبni شihaab qaala wuxuu ihi kaana الrajuل ninku wuxuu ahaa idaa aslama hadduu muslimo umira waxaa la fari jiray biاlاkhtitaani wain kaana kabiira haba weynaadee waxaa la fari jiray inuu isxalaaleeyo amba inuu maaratay inuu isxalaaleeyo ayaa la amri jiray kan kalena raaci may halkaasay ku dhan tahay qofka weyne haddii uu muslimo waajib waxa ku ah waajibaadka saaran waxaa ka mid a inuu maarata haddii aanu xalaalaysnayn inuu isgudo ayaa waajib ku ah waa waajib isaga saaran hadduu isgudi waayo isaga u taallaa hadduu isgudi waayo isaga u taallaa laakiin waa waajib saaran waana loo sheegaya laakiin nimankaa ninkaa odayga intuu qabtay uu legday xilligaa jiilaalkaa dabeeta uu ka jaray dabadeetana dhiig baxay hawshaas hawl taale isaga may ahayn waana sababtu kula yaabay xasan albasri ee raxmat ullaahi calayh kaana rajulu ninku wuxuu aha idaa aslama hadduu muslimo umra biاlkhtitaani inuu isxalaaleeyo amba la xalaaleeyo ayaa la fari jiray wain kaana kabiiran haba waaweynaadee maanta caalam lislaami dadka maaragtay saasoo kalea dee wixii way iska sahlanaadeen imika oo gu iyo jiiraa wax doontaba ha ahaatee dee dhakhaatiirtun baa la geeya sacuudigay u badnaayeen dad fara badanoo iman jiray oo gaalaahoo muslimi jiray iyagaaba tegi jiray dabeetana maalin iyo laba cisho baabun addacwatu fi lwilaada dadka in loo yeedho oo loo baaqo oo loo casumad sameeyo markay qofka cidi u dhalato xadaanaa muxamed muxamed ayaa noo waramay ka imikaanu sheegnay kaana arajulu idaa aslama umra biliktitaani sanadkiisu waa saxiix weeye kii ka horreeyana sidaasoo kale sanadkiisu waa saxiix xadaanaa muxamed ibn cabdilcasiis alcumari qaala xadaanaa damurata ibnu rabiica can bilaal ibni kacbin ilmaki alcaki qaala wuxuu uhi zurnaa waxaanu soo booqannay yaxya ibnu xasaan fii qaryatihi tuuladiisii baanu ku soo booqannay anaa wa ibraahiim ibnu adham wa cabdilcasiis ibnu ibnu qariir wa muusa ibnu yasaar niman iskullada annakoo wada soconna ayaanu soo booqannay yaxya ibnu xasaan fa jaaanaa wuxuu noo keenay biacaamin cunto cuntuu noo keenay fa amsaka muusa muusa ibnu yasaar ayaa cuntadii cuni waayey oo ka joogsaday oo ka gacmo haystay wa kaana saa'iman sababtuna wax kala may hayne wuu soomanaa fa qaala yaxyaa yaxya wuxuu yidhi amana fii hada almasjid masaajidkaa maladee wuu u muuqdee masaajidkaa waxaa nagu tukiyey rajulu min bani kinaana nin beeshaa kinaana la yidhahdo ka tirsan oo min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam asxaabta nebigana ka mid ahaa oo yuknaa naanaystiisu ay tahay abaa qursaafa arbaciina sana afartan sano ayuu nagu tukanayay masaajidka ayuu imaam noo ahaa yasuumu yowman wayuftiru yowman maalinna wuu soomi jiray maalinna wuu afuri jiray gebigiisu caynkaasi caado ahayd hadduu maanta afuran yahay berito wuu soomayaa saa dambe wuu afuran yahay kaga dambeysa wuu soomaya bimacana haddii ramadaanta kuma jirto ayaamulbeytka kuma jiraan haddii khamiis isagoo sharatoo kala soomay arbacadii oo masla maantoo kale ahayd isagoo soomay oo kaltankii ay kaga beegantay haddii khamiista berita ay kusoo beegantay kuma jirto oo labada wuu israacinaya laakiin wuxuu ka hadlayaa xiliyada aanu soonka ku beegnayna caadiga ah maalin dhaaf wuu soomi jiray afdal siyaam waa siyaamka ama soomitaanka ugu qiimaha badan le ugu fadliga badan le sida nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ku yidhi cabdilaahi bnu camr fa wulida liabi hulaamun aabbahay baa waxa u dhashay wiil baa u dhashay fadacaahu wuxuu u yeedhay oo guriga uu ku marti qaaday fi اlyowmi aladii yasuumu fiihi maalintii uu soomanaa shalaytoo kale u afuranaa maantuu soomanaa maalintii ay uu soomanaaba waxaa ku soo beegmay maalintii aabbahe u yeedhay fa aftara soonkii wuu jebiyo cuntadii buu iska cunay fa qaama ibraahiim ibraahiim ayaa kacay waa ibraahiim ibnu adham ayaa kacay fakanasahu bikisaa'ihi markaasuu ku soo jiiday go-isii ninkii iskiijinaya lahaa anigu waan soomanahay ee halka fadhiya muusa ayuu ku soo xaadhay bimacnaa wuxuu ku soo jiiday go-isii wa aftara muusaa muuse wuu afuro cuntadii buu iska cunay soonkii sunnu ahaa soonkii buu iska jebiyey meesha waxaa laga qaadanayaa horta dee taa koobaad weeyaane waa maaragtay booqashada dadka muslimiinta inay isbooqdaan qofku ha xanuunsanaayo ha caafimaad qabo asxaab ha ahaataan jaaraa tihiin qof weyn oo waayeela qof caalima yacni dadka muslimiinta inay isbooqdaan ay iska warhayaan in badanna waynu soo sheegno sunnahaasi wuu lumay imika oo ma jiro qofku intuu ambabaxo inuu yidhahdo hebel baan soo booqanaya maanta amba reer hebel baan soo booqanaya aad iyo aad buu yartoo moobeelkaa meesha ka saaray allahuma salli calaa moxamed dee dadka qaarkood waabay u safri jireenba halkan buu ka baxaya xuln waxaan soo booqanayaa hebel oo burca jooga baboora ma jooga ayaan soo booqanaya booqasho bes gaadhigaasi maaragta shidaalka ugu shubanaya dad naadira bay kusii hadhay taasi waa sunne waana la dayacay ha la sameeyo qodobka labaad qofka marka cunto loo keeno oo casuumad loogu yeedho horena waynu u sheegnay isaga oo sooman oo raashinkii uu soo dul fadhiisto soonka waynu jibiyo soonka waa inuu jebiyo ninkaa muuse wuu soomanaa dabeetana wuxuu hi nin baa bartaa lagu tukan jiray maalinna wuu soomi jiray maalinna waa furi jiray maalinta uu soomanaa bay kusoo beegatay casuumaddii uu jebiyey xadiidkani waa asarkani waa daciif laakiin macnayaal fara badan axaadiis fara badan buu ayuu dhabarka ku hayaayo waa inuu soomaa qofku waa inuu soomaa baabu dacwati fi lwilaadana way ku jirtaa meesha dee wuxuu baabka u baabaysta maxay ahayd qofku markuu ilmo u dhasho maaha wanqashi maaha waa si caadiya maanta xalaytoo kaloo ilma kuu dhashay inaad caawo dadka qaar aad iska casuunto way banaanta taasina way banaanta iyaduna ha me taas way ka duwan tahay waa cudurdaar taas way ka duwan tahay qofki wixii caafimaad ku saabsan xanuun dee dawa ma raashin lagaa joojiyo lagu hadaad cunto waad ku xanuunsanaysaa de waad u sheegaysa waad ka cudurdaaranaysa ha laakiin hadduu kudhaa waan soomanay haka yeelin jiid sida ninkaan saxaabigaha jiid qaala abu ha qaala abu cabdillaah abu qursaafa ninkaa saxaabiga le afartan sano na tukin jiray magaciisu wuxuu ahaa jandara ibnu khayshana jandaratu ibnu khaysanatu ee la odhan jiray oo magac wanaagsan soo maha naanleysiisuna waa abu maxaa kunyadiisuna waa abu qursaafa magaciisuna waa jandara awow aabihiina waa khayshana ha waa nin magac adag baabu taxniiki sabiy ilmaha yari markuu dhasho in afka loo geliya timir oo dhanxaragga loogu dhajiyo min alxanak dhanxarag soo dhanxanak weyan xanak baa ku jira meesha kelmadii baa ku saafacala alxanak oo dhanxaragga weyn xadaثana xajaaj ibnu minhaali qaala xadaثana xamaad ibnu salma can haabitin can anasin qaala wuxuu yihi dahabtu bicabdillaahi bna abi طalxa cabdillaahi ibnu abi طalxa ayaa waxaan u geeyey ila اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama nebiga yowma wulida maalintu dhashay cabdillaahi bn abi alxya anas maxay isu yihiin waa walaalo xagga hooyada xagga hooyaha umu sulaym umu sulaym waa anas hooyadii anas aabihii markii uu gaalnimo qaatay uu iska ambabaxay uu iska tego meel alle meel ku dambeeyey la waayey ee iyaduna ay soo muslimtay ee madiine ay usoo hijrootay abu alxa u yimi oo markaa kaafiroo gaala qisada waa haysanadi wa ku waxaan rabay inaan isguursano waxay ku tiri no nin fiican baa to adoo kale lama celiyo laakiin ceeb baa taalla meesha ceebtaasi waxay tahay ana gabadh muslimnimada ana gabadh muslimnimada nahay adna waxaa tahay nin gaala anna muslimad baa nahay adna waxaa tahay nin gaala gabadh muslimada iyo gaalni isma geeyaan haddaad muslimto oo diintaad qaata meherba ku weydiin maayo meherkayga wuxuu noqonaya islaamnimadaad aan kasoo tashada buu yihi wuu iska noqday wuu iska tegey wuu soo tashaday wuxuu go-aan kusoo qaatay inuu muslimo oo gabadhiina uu guursado islaamkaa ka warran ninka muxuu muslima ya muxadisiintii baa waxay odhan jireen qaarkood طalabnaa hada اlcilma ligayr اllah faabaa an yakuuna ila lilah amba ila liwajhi اllah cilmiga xadiiska amba cilmiga diinta markii hore waxaanu u bilownay u baranay anagoo niyad fiican aan lahayn oo ilahay dartii nagamay ahaynoo maaratay iska baro oo maaratay aad caalim noqotid oo halagu ammaano ayaanu u baranay wejiga ilahay midaan ahayn faabaa an yakuuna ila lilah dabeete cilmiga laftiisiibaa wuxuu diidey ilaahay dartii inuu noqdo mooyaane wax kale cilmigii baa na hogaamiyey alxa ibnu cubaydillaah la dhahdo abi alxa waa la yaqaanaayo nin caalim nin saxaabiya oo qiimo badan oo asxaabta ugu qiimaha badan asxaabta oo mawaaqif markhaati laga yahay galay ayuu ahaa laakiin sabab maxaa u ahayd umu sulaym markaa umu sulaym markaa mar labaadki waxay guursatay abi alxa inankana waa cabdilaahi ibna abi alxa marka waa anas hooyadii baa dhashayoo xagga hooyadii ka walaalayihiin yowma wulida maalinta uu dhashay wanabiyu sala allahu alayhi wasalama nebiguna waxa uu ku dhex jiray fii cibaaat nebiguna wuxuu gacanta ku hayay fii cibaa'atin yahna-u baciiran lahu cibaa waxa weyn waa shay xibeen la isku dado oo ha maxaa may qofku oo kale masalan uu isku dado isku dado yahna-u baciiran lahu goob yuu huwanaa awr uu lahaana wuu calaamadinay wuu calaamadinay fa qaala wuxuu ihi macaka tamaraat markaan dee u keenay baa wabaa la gaagaabinayaa dabeeta waanu keenay rasuulka waan salaamay waan u sheegay waa cabdillaahi bna abi alxa waa laysoo dhiba rasuulka ugee baa laygu yihi dabeete wuxuu ihi macaka tamaraatin timira ma haysaa qultu waxaan ku uhi nacam haa fanaawaltuhu tamaraatin dabee timiro ayaan u dhiibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam falaakahunna wuu calaaliyey calaalis khafiifa oo dee isaga waanu calaashanahayn waanu cunahayn wuu jircinayey uma faqara faaa asabiy dabeete waxa uu wuxuu kala furay ilmihii yaraa afkiisii ayuu faa afkii asabiy ilmaha yara afkiisii ayuu ayuu kala furay wa awjarahunna iyaahu dabeetana timi timirtii afka rasuulku uu calaaliyey waxa uu dhigay dhexdiisa yani afkii ilmaha afkiisii ama xarigiisii ayuu ku dhejiyey fatalamada asabiyu dabeete ilmihii yarabaa muudmuudsaday isuma yaqaan waxan wuxuu yahay moogta haddii wixii afka loo geliyaba isagoo iska muudmuudsanaya dee waaba timiro bay usii macaanaatay haddii jinac afka loo geliyo naaska hoyda buu moodaya moogta wuu iska jaqjaqaya iska muudsanaya marka timirtii lagu dhejiyey ayuu ayuu muud waxaan arkay bur isagoo muudmuudsanayo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yihi xub اlansaari aلtamru amba xubiba alansaaru aلtamra xub اlansaar ansaarta jacaylkoodu aلtamru waa timirta allah nimanka ansaarta ahay timir jeclaa bay ka dhiganta kii yaraay imika dhashay baasha caynkaa maarata u muudmuudsanay bay ka dhiganta kii imika dhashay ayaa muudmuudsanaya marka nimanka ansaarta waa iska u maarateen waa kaftan wey wasamaahu rasuulku wuxuu u bixiyey cabdullah ninkani ilmaha yar wuxuu ka dambeeyey ilmihii kale ee ka dhintay umu sulaym ee qisada dheer lahaa ee haweenku ay ka cadhoon jireen qisadii dumarku ay necbaayeen ayuu kani ka dambeeyey marka ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ku dhacday ciyaalkiisi o dham waxay noqdeen xaafid alqur'aan marka meesha waxaa laga faaidaysanaya waxay tahay ilmuhu hadduu dhasho in horta loo geeyo horena waynu u sheegnay qof la tuhunsan yahay dadku inooma sina dadka qaar baa wanaag iyo alla kacabsi aad ku tuhunsantay caloosha waxa ugu jira ilah baa yaqaana laakiin dadka qaarkood waxaynu isleenahay allele qofkaasi waa qof fiican waxyaabaha calaamadaha aynu ka aragnay iyo muuqaalkiisa iyo acmaashiisa marka dadka noocaas oo kale wanaagga lagu tuhmayo ilmihii yaraa in loo geeyo si ugu soo duceeyo caaishaa loo keeni jiray madaxay u salaaxi jirtay waanay u ducayn jirtay fii bacd alaxyaan magacna way bixin jirtay nebiguna calayhi isalaatu wasalaam siyaabahu sameeyey waxaa ka mid aha qaarkood wuu u duceeyey qaarkood madaxuu u salaaxay qaarkood madaxa intuu salaaxay buu u duceeyey qaarkood intuu dhan xaragga ugu dhejiyey timirtaas ayuu madaxa u salaaxay oo u duceeyey qaar basi waxaa ka mid ahaa cabdullaahi marka marka way bannaanta ama waaba dee fiicantay ama waaba sunne qofka wanaagsan aynu tuhunsanahay marka ilmaha yar caawa saa u dhasho intaanu wax kala cunin in loo geeyo si ugu soo duceeyo qaar kaloo loo soo duee loo duceeyey oo ducadii la arkay ayaynu gaari doonaa haddii ilaahay ka dhigo dhanxariga in timirtaas dhanxariga in loo loogu dhajiyaa ma sunna mise sunno maaha khilaaf baa ku jira culamada qaar waxay leeyihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam unbay khaas u tahay muhimaddu maaha timirta ee wax weyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhareerkiisii in calooshiisa waxa ugu horeeya ku dhaca ilmaha yar uu noqdo yani barakaa meesha ku jirta markanaku baraka meesha ku haysana ninkii baa sakaraade qaarna waxay lee timirta ayaa amuuray iska wadato oo timirtu ma sahlana caafimaadna way leedahay lafteedu barakana kama badhna bay yidhahdeen waana dow da khilaaf baa ku jira midaas baab adducaau fi lwilaada xilliga dhalashada ilmaha in loo duceeyo xadaثna mحamed qaala akhbarana cabdالlahi qaala akhbarana xasmu qaala samictu mucaawiyaةa bn qura yaquulu isagoo leh waa nin taabiciya mucaawiya ibn qura waa ardaydii anas bn malik radia اllahu taعalى canhu wuxu uhi lamaa wulida lii iyaasun markuu iyaas lay dhalay markii iyaas uu ii dhashay dheh dacawtu waxaan u yeedhay nafaran min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam koox ka mid a asxaabtii rasuulka soddon baan soo gaadhay buuhi soddon asxaabta ka mida oo nool baan soo gaadhay waxaan u yeedhay dhowr asxaabta rasuulka ka mid a fa acamtuhum waxbaan siiyey yacni cuntaan u sameeyey fadacow dabeetana way duceeyeen ilmihii yaraa ee iyaas ay duco la dul istaageen faqultu waxaan kuu idhi inakum qad dacawtum waa ducayseene fabaaraka allaahu lakum fii ma dacawtum waxaa ku ducayseen allah idin barakeeyo yani allah idinka abaalmariyo wa inii aniguna in adcuu biducaa'in duco ayaan ku ducaysanayaaye faaminuu idinkuna aamiin ii dhaha iyagii baa markii hore ducaynayay isna aamiin buu lahaa anna markayga waa ducaynaya ilmaha yar baan u ducaynayaaye idinkuna aamiin ii dhaha qaala wuxuu uhi fadacawtu biducaa'in kasiirin waxaan igu duceeyey ilmihii duco fara badan oo ku saabsan fii diinihi wa caqlihi wa kada diintiisa iyo caqligiisa iyo wixii kale lamida yani diintiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo kartidiisa sii wad qaala wuxuu yidhi fainii anigu la atacarafu fiihi ducaaa yowmaidin ducadii maalintaa loo duceeyey hadda way iga muuqataa buui waan ka arkaa oo waan ka garanayaa ducadii maalintaa loo duceeyey ilmaha yare iyaas hadda way iga muuqataa iyaas waa kuma iyaas ibn ibnu mucaawiya ibnu qura iyaas waa la yaqaanaa iyaas ibnu mucaawiya iyaas wuxuu ahaa dadkii muslimiinta soo maray ee garsoorayaasha ahaa dadkii ugu caansanaa ayuu ahaa dadkii ugu caansanaa ayuu ahaa mucaawiye idhaahda iyaas ma ahayn oo keliyata nin sheekha oo fiqiga yaqaana oo masaailka loola yimaado xukumo keliya ma ahayn mucjisuu ahaa xagga fahankiisa iyo garaadkiisa iyo feera dheeraantiisa iyo saadaashiisu la yaabbay ahayd yani qofka qaadiga waxaa laga rabaa qof soo jeeda inuu ahaado haddii kale waa la hoos marinaya waxbuu iska xukumaya caynkaasi caynkaasi ahaa uu kaa dirdiryan ba iska odhanaya kii daalimka ahaaba inta wax isugu aadiyo ayuu odhanaya macaynkaasi ahaa waa daalin ah lasoo xidho marka waynu qofka garsooraha waa inu soo jeedo waa inu yahay qof waaciya qofka hadalka weydii wareysanaya iyo duruufta uu ku sugan yahay iyo xaaladiisa iyo qofka ishaystaan iyo hadalkiisu siduu u yaallo waa inu garanayo maaha w kata maslada inu cilmi ahaan u garanayo shaksiyadda qofka waa inu akrin karo iyaas ibnu mucaawiya waxaa laga sheegay waxyaaba fara badan oo la yaab leh oo dad isula yimi kan baa gar daran iyo kan baa gar leh iyo tan baa xaaraana midnaba aan ahayn laba nin baa isula yimi qisada macruufka waxay isku haystaa nin baa nin lacag u dhiibtay kii kalena wuu difirsan yahay dabadeed wuxuu ku yidhi halkee baad ugu dhiibtay wuxuu arkay markaa ninkan ka dafirsani ayuu wuxuu fahmay in xoolaha loo dhiiba u dafirayo laakiin dee fahankaasina qofka lagu xukumi karaa laguma xukumi karo marka kana waraysto kana uu waraysto haddii saansaantii aad aragto qaraa-in baa la yidhaahdaaye saansaantii hadday kuula muuqato ninkani qaabku u hadlayo ninkani waxbuu qarinaya adigu fahankaagii qofka aad ka qaadatay waxba ku xukumi mayse waad markhaatiyaal dee dariiqii caadiga ahaa amba qiraal amba markhaatiyaal amba dhaar waa markaas wuxuu fahmay ninkii ninka wax dafirsani in xoolaha loo dhiibay su ku war heedha xoolaha halkaad ugu dhiibtay halkaa meelaanu joognayo geed halkaasa ayaanu wada fadhinayo geedkaasaan ugu dhiibay markaasuu uhi waxaad yeeshaa dhaqaaqoo bal geedkii tagoo amaad qof kale u dhiibtaan ismoodsiisee sheekadii ninkiiba uu ka duway kii wax laga dafirsanaa hadda yuu tuunsan yahay wuxuu tuunsan yahay wuxuu tuunsan yahay ka wax dafiraya wuxuu ku uhi war amaad ninka waad masabidaysaaye amaad qof kale u dhiibatee bal geedkii tagoo markaad geedkii tagtaad xasuusan doontaaye boodoo geedkii qabo waayahay bula ninkii baa dhaqaaqay my garsoore wan may may may geedkii tag geedkii markaad tagto inaad xasuusatay in kale markaa igu soo laabo waaya buu ku yihi war adna halkaa iska fadhiiso ma muujin inuu ninka shakisan yahay ninkii baa maxuu dhaqaajiyey wuu ismashquuliyey markaa iyaas dadkii kale iyo buuqoodii iyo hadalkoodii maad maxaa doonaysaa dabeetna ninkiiba oo isla baraadla buu ku yihi war ninkii weli geedkii ma gaadhay markaasuu ha hadda wuu gaadhay suli geedkee geedkee hadda macna ma fahamtay ninka wuu qirtay marka ilan geedkiiba gareye ilan geedkiiba gareye markuu hi haaya wuu gaadhay rawaadka qaarna waxay dhahdeen wuxuu yihi maya ma gaadhina intaa geedka uu ka fogaa markaasuu yihi geedkee de ninka afku buu kala qaaday de maxaa meesha ku jira dee geedku lacagta igu dhiibay soo maha ninkii soo noqda ninkii waa ninka xoolaha iska bixi buu ku yihi xoolaha iska bixi ha yacni qof saasoo kale u fikri karaa miyuuna ku jiraa qiso labaad baa waxaa la sheegay iyadana oo isla iyaas laftiisa ah nin laba nin oo kale oo sidan waxu kala dafiray baa isula yimid markaa kii kii maaragtay wax dafiray ma joogo kii ashkatada ahaa baa yimi suu ninkii hebel lacag baan u dhibi intaas iyo intaas waa ka waa ka ninka waa iga dafiray arinkaa ma hubtaa buulo haaya waan hubaa wuu ku dhaartoo ninkii nin run sheegaya ilaan qofka daacadda waad garan karaysaa ay wala muuqda iska tag iska tag iska tago berita gelinka hore haddii ilaahay ka dhiga bal ninkii u tago waxaad tidhaahdaa war nin lacagteedii xoolahaygii isii haddii kale waan ku ashkatayn doonaayo iyaas baan kaa ashkatayn doonaa ku dha adugu waayay bui ninka u dhaqaaqay iyaas ninkii kale u yeedha wuxuu war niyo xoolahan xoolo iyo surka uu hayay niyo xoolahan baa agteeda yaala dadka ammaanadii baa iska yaraatay war niyo xoolaha ammaanada ah ii hay nin aaminaa tahay warkaaga waan hayaa xoolaha ama qof kalean ku aamino caynkaasa waan garan waayey xoolaha ammaanadaa i hayo biritaadi ilaah ka dhiga ii keen ninka maxaa lagu haystay ammaano xumo ee soomaalia qof dafiray isagiina waxbuu ku aamino u dhiibay ninkii baa subaxii ninka kole wuxu war aniga xoolahaygii isiiy deg deg buu ninka xoolihuu siiyey muxuu muxuu u siinayaa war show ninkaaga wax yar damaaciyaya show nin weynoo la aaminsanya baa tahay xoolihii xoolihii loo dhiibay ayaa ka soo tuuray xoolihii kale ninkii baa usoo laabto wuxuu garsoore ninkii waan u tegayo lacagtii si khafiifoo fudud buu igu dhiibay iska teg buu kuri waaye ninkii oo soconaya baa yimi oo lacagtii sida haa garsoore lacagtii waa tane suri lacagtii waa tan soo maha keen xoolaa suri aamin ma tihide aamin waxaan kuu biday ninka xoolihiisii inaad siiso xoolihiisina waad siisay ninkii garoo ninkaas weliba mas-uul buu ha meel buu mas-uul ka hayo xil buu hayay xilkiina uu ka qaada xilkiina uu ka qaada macnaha markaa ba adigu xalintan eg maaha qadiyaddu markaas oo keliyata masaladu waa tanoo shaaficiyadu waxay ka qabtaa sidanoo qaala allahu tacala oo keliya maaha ee waxaa ku jirta farsamo shaksiya baa ku jirta qisooyinka soo maray ninka la yidhaahda yasin mucaawiya haddii caawo dhan aynu wadno ka dhammaan mayno inanku waa inanka inanka loo duceeyey ee asxaabta ay u duceeyeen ee aabihiina u duceeyey waa ilyaas waa iyaas ibnu mucaawiya markaa marka lasoo qaadanay nin garsoore ah oo xilka garsooranimo ka adag waxaa lasoo qaataa iyaas markii xilka loo magacaabayay koobaad waxaa u magacaabay cumar ibn cabdilcasiis raxmat ullaahi calayh cadiy ibnu arda ah oo basro jooga oo halkaa baro saabka ah ayuu waraaq qoro wuxu uhi waxaad yeeshaa labada nin la kala idhaahdo alqaasim ibnu rabiica iyo iyaas ibnu mucaawiye labadaba u yeedh imtixaan labadaba labadaba imtixaan kii kuu muuqda inuu fiqhi badan yahay oo aqoon badan yahay u magaco garsooraha labadiiba wuu yeedha nin kastaa markaa wuu ka cararayaa meeshan xilkan kan lagu siyaacaya maanta maaha nin kastaa wuu ka cararaya wuu iska barbarinaya ila midunbuu ka odhan lahada hebel lagu magacaabay meeshii labadaba waxaa la isugu yeedhayaa in imtixaan laga qaado ay kala baxaan o la ydha war hebelow waa amare waad qabanaysaa xilkan adaa meeshii fiqigii iyo aqoontii yaqaaneen labadii meeshii bay wada yimaadeen hadalkii waxaa boobay iyaas wuxuu yidhi waxaad yeeshaa iyo cadiy ninkii meesha joogay baro saabka ahaa waxba hana imtixaamin buu yihi waxaa naga imtixaami nin kastaaba wixii aad weydiiso ogaan buu garan waayayahay mid yeel buu yihi labada caalimo waaweyn ee jooga basro maanta soo warayso xasan albasri iyo saciid ibn musayib soo warayso u tag waxaad tidhahdaa labadaa nin labadaa nin baan ayaa ii kala bixi waaye keebaan garsoorka u dhiibaa kay kuu sheegaanu qaado marka wuxuu tuhmayaa iyaas inuu alqaasim ibnu rabiica inuu ka aqoon badan yahay ayuu tuhmaya marka wuxuu isleeyahay labadaa nin markhaatiga waxay ku furayaan ninka kale ha wuu ka cararayaa kana wuu ka cararaya qaasim ibnu rabiica wuu fahmay in markhaatigu kusoo leexanaya isaga wuxuu dhegaysanayo wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa huwa afqahu minii wa aclamu minii ilaahay baan ku dhaartee isagaa igana cilmi badan iyaas igana fiqi badan suma dhaaran haddaan been sheegayo buuhi marka waa ninka keliya ka badiyey haddaan been sheegayo nin beenaala ah xil ma dhiibi kartid waabaan dhaartee ninkayga weyna ilaah wallaahi ilaah iska leh haddaan been ku dhaaranayo ma xil baa lai dhiibaya haddaan run sheegayna de runta qaada buu maa maxaa hadhayba haddaan been sheegaya arinkan been ka sheegayna nin beenaalo ah garsoore ka dhigi maysid haddaan run sheegayena dee runta qaado jiq bay ku noqotay ninka la yidhaahdo iyaas iyo si yaroo buu iska dabageeya wuxuu hi waa nin baqdayo waa nin baqdayo wuxuu is haddaad meeshaa qabato xil badan baa ku fuuli doono oo wuxuunbuu aaminay intaad ka dhaaratay iminka hadhowna istaaqfurlayso ka bax buu ku ihi warka isagii ba halkii loo magacaabay halkaasuu ka raacay xilku maalintii koowaad ee uu yimi toddobaatan kiis oo yaala toddobaatan kiis oo yaala ayuu kala tuuray maalintii koobaad maalintii koobaad sabciin ya maalin labada sabciina qadiya oo laga berita kaalaya waa la baadhaya lalahaa amba aqoon dub loogu dhacay amba la kala saari kari waayey dadka qaar baa markay markay isqabsadaan waa qadaayaad shaa'ika oo madaxa iskula jira oo marka laga yimaado xaaraan iyo xalaal xataa fahankeedu waa adag yahay mar meel oo faraara yeelanaya todo- toddobaatan kiis ayuu kala saaray maalintii lamaa wulida lii iyaasun mucaawiya ibnu qura wuxuu uhi markuu ii dhashay iyaas dacawtu nafaran min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيه wasalam waxaan u yeedhay koox ka mid a asxaabtii rasuulka ridwaan اllahi calayhim faacamtuhum intaan u sameeyey fadacow way u duceeyeen faqultu waxaan ku uhi inakum qad dacawtum waa ducayseene fabaaraka allaahu lakum allaha idinka barakeeyo barakaha idinka raaciyo fii ma dacawtum waxaana idin u ducayseen wa inii aniguna adcuu biducaa'in ducaan ku ducaysanayaay faaminuu aamiinta igu xoojiya qaala wuxuu uhi fadacawtu lahu biducaa'in kaiirin fii diinihi wa caqlihi wakada duca fara badan fara badan waa waalid de kaliya laaba ayaan ku duceeyey oo diintiisa iyo caqligiisaba ku saabsan qaala wuxuu yidhi fa inii anigu la atacarafu fiihi hadda waxa iga muuqdaan ka garanayaa ducaaa yowmaidin maalintaa ducadii loo duceeyey bimacnaa way ku dhacday bay ka dhiganta marka way waa sunne oo amba way bannaan tahay qofku maalinta uu dhashay ilmaha yari in inta loo sameeyo dadka ay maarata una duceeyaan baabu man xamid allaha cinda alwilaada ida kaana sawiya walam yubaali dakaran aw unha qofka ilaahay mahadiya markuu ay cidi u dhalato amba isaga ha- ha- ha u dhasho amba walaalkii amba aabihii amba adeerkii walam yubaali ida kaana sawiya hadduu yahay qof caafimaad qaba waan aafa- maarata amba aan curyaan ahayn ambaan indhala'ayn walam yubaali dakaran aw unha oo aan dan ka gelin walam yubaali aan dan ka gelin dakaran aw unha inuu dhadig yahay inuu lab yahay ma inan baa mise waa inan aan odhan dee keebaa la jeceli maxay tarayaan yaa dhib badan labada ilah bay ku dhaariyey ha haddana isagoo nabada maaha haddii laakiin caawa layna dooransiiyo ilaah inan kaataabdeeda kaa dhibta badan xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna cabdاللahi بن dukayn samca wuxuu maqlay kaثيir بna cubaydi qaale uu yihi kaanat caaئiشha caaئiشha radي الlahu taعaalى canha waxay ahayd إidaa wulida fiihi mawluud haddii ilmo ehelkeeda yani fii ahliha reerka dhexdiisa walaalihii habnimaday walaalaa yihiin hablaha hadduu ay u dhashaan laa tasأalu may waraysan jirin khulaama walaa jaariya ma inan baa mise waa inan taquulu keliya waxay odhan jirtay khuliqa sawiyan ilmahaasi ma soo dhasho ma la abuuray isaga oo dhammaystiran mise aafuu leeyah mba caahuu leeyah ya mise waa ilma- qof caadiya soo maaha fa idaa qiila nacam haddii haa la yidhahdo qaalid waxay odhan jirtay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ya habla nacaybka soomaalidu keliya maahee waa lala qabaa carabtuna way la qabto wani ka sheegnayo aynu iska madmadoobaanay niyo malaa carab baynu nahay dee dhaqan fara badanoo carabtu ay leedahay ayaynu leenahay marka habla nacaybka ayaa ka mid a iyo inama jacaylka ya midna lama jecla nin ya maantana waa iska cankiyo inteenna haddii caawa la yidhahdo islaantu caawa maxay ku dhashaa maynan mise inan kuma odhanaya anigu inan baan doonaya maanta waa naadir waa naadir waana qalad de waana qalad wixii ilaahay uu ku- ya ayaa odhan lahaydeen ha taasi haya de cid kale waa inad dhashaa doonaysa cidaan cidaan adiga ahayn adigu xaggaaga soo marin mushkiladdu waa taas yani qof haddi saa loo fikirayo waa arsaaqad markii hore miyaad haysatay iyaa ku siiyey ilan waa deeq ilaahay ma waxbaad u dhiibatay wala waxbaa ha magabigaba waa taa ya ha caaqil maxaa tidhi haya mm. suuqay galeen iyaduna inaan iga noqon gaadha waa la hubaa xagga waxtarka iyo naxariista inaanay isu dhoweyn ninkii habla leh inamada labaa garanaya ha saas wey waay soo maaha baaraka allahu fiik marka caaisha radi allahu ta- waa ka dhaqankeeda caynkaasu ahaa iyadu ma wareysan jirin ma inan baa mise waa inane waxay odhan jirtay ilmahaasi ilmo caadi oo dhammaystiran ma yahay ha alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baabu xalqi alcaanati cidda haweenka naceebay hata ogow ragga qura maaheen dumarka laftoodu islaanta ayeeyadu inankeedu inuu ina dhalaan bay doonaysa marka hataa xagga dumarka way jirtaa walaal gabadha walaash gabadhu walaalkeed inuu hablo fara badan dhalo dooni maysa waxay rabtaa inuu inamo fara badan dhalo iyaduna waxay leedahay maxaa looga cadhoonayaa hablihii taasina way jirtaa iyaduna anaa taa ka markhaatiya taa cidna weydiin maayo waka maxaa caaqil ilaahow ha iga qadinin ha way jirtaa waka saas wey waa waa lahuba marka qalooc badan baynagu jira yani baabu xalqi alcaanati alcaana waa timaa hoose in layska xiraa inay suno tahay xadaثna سacيid بن محamed الjurmي qal xadaثna yعquub بن ibrahim qala xadaثna abi عan abi isxaaqi عan mحamed بn ibrahim بn اxاris الtaymi عan abi slmة بn cabdالرaحman عan abi hurayraةa radي الlahu taعalى عanhu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslm خamس شhani min alfiطraةi toosnaantay ka midta yani diintii ilaahay dadka ku abuuray isagoo maaragtay qofka ibn aadamka firada waxa weeye haddii qofka ibni aadamka ilaahay intuu abuuro dadku inay iska daayaan toosnaan iyo alla aqoonnimo iyo dhaqan wanaagsan buu ku maaragtay qofku ilaahay ku abuuray marka fitradu waxa weeyaan waa sidii wanaagsaneyd ee toosnayd ee qofka lagu abuuray ama diintaabay ka mid tahay ama sunnahaabay ka mid tahay intaaba waa lagu macnayey qasu shaaribi shaaruba in la iska gaagaabiyo in la xiiro maaha rageena qaar bannag ka dhiga soo maha in la gaagaabiyo wataqliimu aladaafiri cidyaha in la iska gooyo waa xalqu lcaanati timahaasna in la jaro oo la xiiro wa natfu libdi taa lama xiiree kilkilada timaha ka soo baxana in la rifo wasiwaaku iyo cadayga intaasiba waxay ka mid yihiin sunnaha amba calaamadaha wanwanaagsanee qofka uu sameeyey ee lagu yaqaano inuu fitradii haysto hamsun shani min alfitrati sunnaday ka mid tahay amba islaamnimaday ka mid tahay qaso shaaribi tima shaarubaha in la gaabiyo garhka in la sii daayo o la daayo garhka aan la xiirin garhka inaan la xiirin shaarubahana la gaabiyo siyaasiyiintu maxay sameynayaan qolyahan kale garhkiina waa la xiirayaa gaar ahaan qolyaha ciidankaah shaarubahina waa la deynaya qolyahan kale siyaasiyiintu kuwana way xiraan kuwana way xiraan saa usoo mulakeysan baad arkaysaayo aada qaabsano ajaayiba raganimada way ka duwanta markaa shaarbaha lama xiiro oo sunnadu xiiritaan maaha imaam maalik raxmatullaahi calayhi waa aniga idin sheegay xalayo dhaqankiisu wuu ka duwanaa dhaqanka iska caadiga culamada nin adag ayuu ahaa ninkuu arkay isaga oo ardayda ka mida soo shaarbaha soo xiro soo fadhiya wuu karbaashi jiray wuu garaaci jiray ya waad qaab daraatay buu leeyay wa taqliimu aladaafiri amba alafaar dhe alafaar iyo aladaafir waa isla macna labadu labada jamacba waa sax inuu maaragtay cidyaha la iska guro wa xalqu lcaanati timaa hoose in la in la xiro wa natfu libdi timaha ka soo baxa kilkiladana in la rifo wasiwaak iyo cadayga intaasiba sunada iyo islaamnimaday ka mid tahay baabun alwaqtu fiihi goormaa la xiiraya shantii cisho tobankii cisho bishii labadii bilood xadaanaa moxamed bn abd bn cabdilcasiis قال xdثna الوليد بن مسلم قال xdثnيi بن أbي rwاد قال أخبرنيi نافع أن بن عمر cبداللahi بن عمر رaضي الله تaعالى عنه وعن أبيه kاana wuxuu ha يqلم أdفاarahu أdاaفيirahu أdاaفيir iyo أdاaفir iyo أdفاar intaas waa isl mn waa isla mid cidyihiisa wuxuu guri jiray في kuli amsa في kuli خaمسa caشhaرaةa لayلة شhan iyo tobankii habeenba mar buu iska jari jiray waa la kala cidyaa dheereeyaa soo moogid dadka qaar baa hadday wiigdaystaan ay banaanka imanayaan oo laga yaabaya qaarkoodna waxaa laga yaabaa bil kaamila cidiyiisuna aan soo bixin iyo maa fiican labada waxaa fiican labada kay cidiyu soo baxayaan kay soo baxayaan baa fiican caafimaad ahaan waxay dhahaan caafimaad ahaan waxaa fiican qofka timihiisuna ay hore u baxaan cidiyiisuna ay hore u baxaan anigu caafimaadka waxba kama aqaano hadda laakiin waa inta laga sheego waan bowsaday saasaa laygu haddii laygu qabsado wax laale waxaan ku bruuf aan u hayaa ma jirto laakiin saasay yidhaahdeen timaha soo bixitaankoodaasi waxay ka mid tahay qofka jirkiis shaqayntiisiba aya ayaa caadi ah hadday marka hoos u dhacaan waxbaa jira waxbaa jira wayastaxiddu fii kulli shahrin bishiiba hal marna timaha aynu sheegayno ayuu iska xiiri jiray baabun alqimaaru khamaarkii khamaarka yani inuu khamaarku inuu xaaraan yahay khamaarka muqaamara ku jirta iyo khidaac khiyaamo iyo waxaa kaloo ku jira qofku waxaanu waxaanu garanahayn inuu xoolihiisa gelinayo waxyaabihii ay ku xaaraantinimoobi jireen baycu iyo mucaamalaadka badankoodu way ku jiraan badankoodu way ku jiraan marka khamaarku iyo qimaarku waa xaaraan weeye waxaanaad gelinahayn meelay ku dambayn doonto yacni eed xoolahay gelinaysa waxay ku dambayn doonaan oo khasaaraha iyo faaidadu boqol kiiba boqol ay tahay qimaarku markaa w waa waa noocyo fara badan siyaabo fara badan buu leeyahay de waat inta adigu taqaanaba waa garanaysaa wixii de lagu khamaari jiray waa fahmaysaan waxaa ka dhacda maraykanka yurub oo waliba yurub u badan waxaa lagu khamaaraya nafta nafta lagu khamaaraya halkaas waxaa la dhigayaa boqol kun oo dolar miyat alf dolar ayaa lakala dhigaya waxaa lasoo qaadayaa baastooladaha qaarkood waa la wareejiyaa oo marka xabaddu dhacdaba way dhaqaaqdaa masalan marka la buuxiyo caadiga marka xabadda la rido tii banaanad way dhaqaaqaysaa mid buuxdaa soo gelaysa mid diyaara way soconaysaa way soconaysaa way soconaysaa marka hal xabbaa la gelinayaa waa la wareejinaya marka waa la wareejinaya baasho gawdaha saa qab lagu siinaya sana ha eegine marka way ku beegmi kartaa bannaankay ka istaagi kartaa intuu saa loo wareejiya wax la ohanaya marka saa loo qabto ha eegine madaxa saaro isku dhufo marka ama banaanku haddii dee banaan tana qosh bay odhanaysaa lacagta waad qaadanaysa haddii kale qosh noqon weydana adaa qosh noqonaya dee ha aday ku dhamaanaysa marka ama waa inaad dhimato ama waa inaad boqol kunoo doorar hesho markaa nacasku muxuu odhanayaa waa toban xabaan umalaynaya wareegaas inta xabee gasha waa toban xabo soo odhanaya waar tobanka xabo inta istagaal seegto ta tobnaad soo geli mayse tijaabi imsaa ku dhintay madaxu dilaacay yani ilaa hada khamaarku ilaa hada xad buu taagayn maaha qofku inuu xoolihiis ku khamaarayo oo keliya waxa lagu khamaarayaa hataa nafti baa lagu khamaaraya hay khayr allah kusiiy jazaak allah khayr xadaثana farwat bn abi migra qala akhbarana ibrahim ibn اlmukhtaar can macruuf ibn suhayl alburjumi can jacfar ibn abi اlmugiira qaala wuxu uhi nasla bi waxaa igu soo degay saciid ibnu jubayr jacfar baa odhanaya waxaa igu soo dego gurigeyga yimi saciid ibnu jubayr waxay leeyiin waxaa laga yaabaa waagii uu baxsiga ahaa ee xajaaju baacsanayey inay xilliga ahayd baa laga yaaba fa qaala wuxuu yihi xadinii ibna cabaas ama xadaanii de xadaanii ibnu cabaasin cabdillaahi ibna cabaas ayaa ii waramay annahu kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray xilligii jaahiliga cabdillahi ibna cabaas baa leh xilligii jaahiliga islaamku aanu iman waxaa la odhan jiray ayna aysaaru ljazuuri kuwii ku khamaari jiray geela la qashaa aaway way isu imanayaan markaa fayajtamicu alcasharatu toban baa imanaya fayashtaruuna aljazuura waxay ku iibsanayaan hilibkii neefkii yani la qali lahaa waxay ku iibsanayaan bicashri fislaanin ila alfisaali toban nidig oo yaryar ilaa oo caanaha markaa laga daayay alfisaal alfiaam ay ka dhiganta caanihii laga daayey fayujiiluuna markaasay wareejinayaan asihaama yani waa wixii lagu markaas yani khamaarka lagu sameynaya ay wareejinayaan oo la isku khaldayaa fatasiiru litiscatin sagaal bay u ahaanaysaa xataa tasiira ilaa waaxidin ilaa waxbaa nin isugu wada tagaan marka lasoo maaragtay wyuqaramu alaakharuuna fasiila fasiila ila alfisaali fahuwa almaysaru dadkii kalena waxaa mid kasta la ganaaxayaa uu bixinayaa fasiil yani waa qaarin yar oo waxa weeyaan laga daayey markaa naaskii laga daayey fa huwa almaysaru falka noocaasi waa maysaro waa khimaar waa khamaar suuraddu waxay tahay siyaabo fara badan baa loo sheegaa horta asarku waa daciif laakiin suuraddani waa suurad jirta bay ahayd nin baa wuxuu odhanay war waxaa loo baahanya maanta in hilba la cuno ama dad baa inoo yimi aynu neef u qallo markaa nin baa nin odhan maayo anaa neefkii qalaya waxay odhanayaan waxaynu soo beenaynaa neef geela oo la qalo oo martidii la siiyo laakiin neefkaa geelayaa bixinaya waa la khamaaraya nin kastaa qaalin yar ayuu soo kaxaynayaa nirig qaalin mah nirig yar buu soo kaxay niriga soo garan maysa xasan nirig yar buu soo kaxaynayaayo markaasun maaragtay laga daayey naas laga daayay ma qofka kaa la dhahdaay hasha hashi hashi laga guriyey markaas ma waxyeen qaali nirig yar inuu kasta soo qaadaya marka nirigaasi waa ka marka qamaarka lagu ciyaarayo markaasaa sihaamtii wixii markaa qaabkii dee khamaarka loo sameynaya baa loo bilaabaya nin kastaa sahmi buu gashanayaa meel dabeetna waa la wareejinaya waa la soo daadinaya markaa nin baa baxaya sagaal baa isku hadhaya nin kalaa baxaya sideed baa isku hadhaya nin kalaa baxaya toddoba aakhirkii tobankii tobankiiba waxaa wada qaadanaya hal nin hal nin hadda qiimihii hasha way wada bixiyeen waxaanay ku wada bixiyeen waxay ku wada bixiyeen nirigan bay ku wada bixiyeen qiimaha markii hore oo qiimihii hashu waa nirgahan markaa ninkii intaa ma qaata tobankiiba halkaa ma la wada maray ka soo qaad masalan inaku waraaqahan waraaqahan naqaanaa nin kasta magaciisa ayuu ku qorayaa warqadii wuu duuduubaya halkaasu ku ridaya waa la isku walaaqayaa waa la isku walaaqayaa waxaa la odhanayaa gacanta geliya gacantaa la gelinayaa magaca soo baxaa qaybta uu ka baxay bay ka dhiganta cabdi baa soo baxay waa la tuuraya maxaa isku hadhay sagaal soo maaha haddana waa la wareejinayaa gacantaa la gelinayaa mid baa la soo saaraya waa saciid saciidna wuu baxay sideed baa soo ka ugu dambeeya halka ah ayuunbaa xoolihii oo dhan wada kaxaysanaya wayuaramu اlaakharuuna fasiila fasiila mid kastoo iyaga ka midana waxaa dub loo weydiinayaa qaalin qaalin nirig nirig baa loo weydiinaya fahaada huwa almaysaru fahuwa almaysiru waa maysir inama alkhamru wاlmaysiru waa qamaarkii culimadu waxay isweydiiyaan qamaarka iyo maysarku ma isku mid baa mise waa kala laba qamaarka iyo maysarku ma isku mid baa mise waa qaar waxay leeyihin waa isku mid cabdullahi bn cumar oo kale waa ka sheegayo المyسر القماr xdثna الweyسي qال xadثna سليمان بن بلال عن موسى بن cقبة عن نافع عن بن cمر qال وxu hi المyسر القماar maysirku waa قmaarka waa isla mid labadu maysir waa قmaarka قmaarna waa maysirka waa isku mid labadu qaarna waxay leeyihin way kala duwan yihiino قmaarku waa magac weyn waa magaca guud oo ballaarhan noocyadiisa qaar ka midaba waxaa la dhahdaa maysir la dhahdaa maysir la dhahdaa siyaabaha siyaabo kala duwanba waa waa loo macneeya markaa bahalka la dhaha qamaarku ma banaana ama khamaarku ma banaano oo waa xaaraan ka galaano waa xaaraan ka xoolaha qaatana laba xaaraamood buu galayo inuu khamaari galo xaaraan ah iyo inuu xoolo aanu lahayn inuu qaatay baabu qimaaru diigi diigga in lagu khamaaro waa kan xalif bay horla sheegaynayo laba diig baa la isku dirayaa markaa ka laga adkaado lacag baa la wada dhigaya ka laga adkaado xoolihiis baa la qaadanaya yani waa shan nin iyo shan nin labadii diig baa islaynaya way islaynayan shantii nin ee diigan taageersanaa ee shacabka u tumayey xoolahoodii waxaa qaadanaya diigga adkaaday nimanka taageersanaa xadaثna ibrahim ibn اmundir qaala xadaثanii macnu qaala xadaثanii ibn اmunkadir wa mxamed can abihi can rabiica ibn cabdilaahi ibn hadiir ibn cabdilah ana rajulayni laba nin baa ikhtamaraa calaa diikayni laba diig ku khamaaray على cهد cمر xilligii cمar faأmara waxa uu faray cمر cمar بqتل الdiikti diigagii in laayo adiyka dhe adiyka diigagii lagu khamaaraya labadaba dila buu yihi maxaaba la isugu iman faqاala lahu raجuل min الأنصاar dabeetna ansaarta ka mid ba wuxuu ku yihi cمar atqتل أmaة تusabixu cmrm waxaad dilaysaa ummad ilaahay abuurayo ilahay u tasbiixsanaysa ila digaagu waa ummade وإن من شhayءi إlا يusبح بxamdihi وlaakin laa تfqahuuna تaصبيixahu شhay kastaaba waa ummad gaara oo ilaahay subحaanaه wataعaalى xusaysa oo u tasbiixsanaysa marka wuxuu ku uhi ma ummadan oo tasbiixsan maxay galabsadeen bu labadana dilaysa maxay galabsadeen fatarakahaa cumar wuu iska daayo wuu ka tegey waa daciif asarkaasiye ha kusii habsaa min hore uga soco baab man qaala لصaaxibihi tacaalu qaamirka qofka saaxiibkii ku idhaahda kaalay aan kula aan kula khamaareen kaalay oo ila ila ciyaar khamaar ila ciyaar masaxa mise waa qalad xadaثna ibrahim بن الmndir qaala xadaثani xadaثana yaحya بن bukayri qaala xadaثana اleysu can cubaydi can ibni شihaabi أkhbaranii xumayd بn cabdiraحmaan ana abaa hurayraةa radia الlahu taعaalى canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu hi man xalafa minkum faqaala fii xalifihi bilaata wاlcuza qofka idinka idinka mid ahee dhaarta ee ku dhaarta laata iyo cuza labadaas sana qofka ku dhaarta falyaqul ha idhaahdo laa ilaaha ila اllah duha waa shahaado qofka ciidaan ilaahayn ku dhaartaa aabbahay baan ku dhaartay ninka idhaahdaa ha shahaado culimada qaar waxay leeyihin wuu gaaloobo diintii buu ka baxaye diinta dub ha u soo galo qofka ciidaan ilahay ahayn ku dhaartaa wuu gaaloobaye waa shirki buu ku dhacaye ha shahaado waayahay taasa hawlaha waman qaala lisaaxibihi qofka ku yidhaahda saaxiibkii tacaala uqaamirka kaale aan kula maaragtay aynu khamaare eh falyatasadaq ninkaasina sadaqo ha bixiyo ninkaasina sadaqo ha bixiyo waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa soo saaray ee sadaqadu maxay waxay ka dhigan tahay ina alxasanaati yudhibna asayi'aati dalika dikraa lidaakiriin qofka hadduu xumaan sameeyo weliba xumaantaasi ay weyn tahay ilaahu waan ka toobad keeno istakfirullah qura yaanu ku daynin horaha ugu socdoo sadaqooyin ha bixiya sadaqooyin uu leeyahay ilaahu sadaqadaa waxaan u bixiyey dembigii waagaas aan galee noocaas iyo noocaas ahaa inaad igaga dhaafto ilaahu xasanadaas sayi-ada igaga masax waa arrinkii cumar radia allahu tacala canhu uu samayn jiray cumar oo dembi aan gelin maalintii xudaybiya waa garanaysaan waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo noqday rasuulkii ilaahayow heshiiskan xudaybiya ee aynu gallay muxuu ahaa qofka soo muslima ka gaalkaah soo muslima in gaalada loo celiyo ka muslimiinta ka tagee gaalooba ee quraysh u tagana inaan la soo celin cumar wuu qaadan kari waaye waa dulinimo caynkaasi ninkaagii kuu yimina cadowgiiyo gaalkii uu dhib ha dilay kii kaa tegin ayaan laguuso wallahi waa cadaaladdarri buu hi meeshaas rasuulka abubakar markii hore yimi abubakarow minaan muslimiin ahayn maya weynu nahay iyagu miyaanay gaalo ahayn maya waa galo miyaanu rasuulkii ilaahay ahayn maya wuu yahay oo haddaa dulinimada maxaynu qaadanayna riwaawino gobo baynu nahay waa muslimiine maxaynu qaadan markaasuu ku waa rasuulka ilaahay weeyaane xejisooniyow ujooji walaaca wuu ka dhaqaaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tegey rasuulka ilaahayow miyaanay gaalo ahayn maya waa inanku miyanaan muslimiin ahayn maya waynu nahay adigu rasuulka ilahay miyaad ahayn maya waa nahay haddaad maxaynu dulinimada u qaadanaynaa cumarow la qabsa buu ku yidhi haysa hawsha cumar isagoo isku buuqsan ayuu ka tegey yani qadiyaddu qaadan kari waayey ayuu ka tegey rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyo abubakr maxaa soo baxay tallaabadani tallaabo saxa inay ahayd waa kii dee saxaabigii ninkii la odhan jiray muxuu ahaa kayma waa kii galay ee quraysh iyadoo socotay iyadoo le war heedhe qodobkii meesha ha laga saaro quraysh baaba ka cabatay qodobkii ahaa qofka muslimka ahe idiin yimaa qofka muslimka xagga ka yimaada noo soo celiya waxyeelay ku keentayoo ninka saxa ninka soo muslima rasuulkaba uma yimaadee jabhad baa iska bilaamatay kaymahay galeen quraysh bay dhexda u galeen meelay u baxaan bay waayeen waxay dhaheen maxamedoo qodobkii noocaas ahaa iyo libta aanu moodaynay dhibaato nagu noqdee naga masaxoo nimanka kaymaha ku jira naga soo celi waa laga masaxay markaasna cumar wuxuu ogaaday qodobkaasi inuu xikmad weyno markaa aanu fahansanayni inay ka dambeysay marka wuxu uhi wallahi rasuulkaad maanta ku celisay dembi weyn buu ahaa wuxuu hi ilamaa iyo maanta markuu sheekeynayay ilamaa iyo maanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkaa aan ku celiyey sadaqooyin baan u bixiyaa buuhi sadaqooyin baan u bixiya ilaahu sadaqadaas waxaad igaga beegtaa maalintaa xumaantaan sameeyey marka yani waanu saxan yahayo waxay hoos imanaysaa aayadda qur-aanka ina alxasanaati aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi leyli wa qur'aan la aqimi salaata tarafay nahaari wa zulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadku waxay tirtiraan oo ay masaxaan sayi'aadka xumaantooyinka iyo dembiyada dembiyadu xasanaadka ma baabiiyaan oo ma masaxaan ee xasanaadka waxay baabiiyaan dembigay baabiyaan way masaxaan waa istiigad way masaxayaan marka wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waman qaala lisaaxibihi qofka saaxiibkii ku yidhaahda tacaala uqaamirka kaale khamaari la ciyaar falyatasadaq ha sadaqadaysto baabun qimaaru lxamaami xamaamka khima- in lagu sameeyo khamaar lagu sameeyo oo sidaa labada diig la isugu diri jiray xamaamkana si kalea loola macaamili jirayo waxaa la odhan jiray labada xamaam waa la beratansiinaya waa la beratansiinaya markaa labada ka dheereeya ayuunbaa helaya lacagtii khamaarka ama waxay leeyihiin ciyaar baa la baraya marka mid baa lasii daynaya way islaba rogeysaa way islaba rogeysaa cerkay u baxaysaa way isa soo daynaysaa tii markaa qurux badnaatay ciyaarteeda fiicnaato ee loo qiro oo ninka qolada garsoorku ay idhaahdaan taasaa ciyaar fiicnayd qoladaasaa qaadanaysa lacagta ma banaanta mise ma banaana xadaثna cmr بن زurاaرةa qاaل أخbarana marwان بن معaaوiية عan cmر بن xمزة الcmري عan xusayn بن مصcب أنa abا هurيرaةa رaضي الlahu taعaلى عanهu qaala lahu rajuل ninbaa wuxuu ku yihi inaa nataraahaنu bاlxamaamatayn laba xamaam baanu khamaar ku galaa fanakrahu waxaanu dhibsanaa أn najcala baynahumaa muxalala in mid noo xalaaleeya aanu yani xaakim garsoore dhexe inaanu samaysano lacagta loo dhiigo takhawufa an yadhaba bihi اlmuxallalu annagoo ka cabsi qabna qofkan lacagta loo dhiibay ee dhexe lacagta baynu iska qaato ilan waa xoolaha badaalka ah ilaa hebelow annaga kunkaa iga qabo kana kunkaa ka qabo noo wada hay oo hawshaana noo eeg xoolaha umanaan dhiiban jirin buu kuleey si kaleanu ku maaraysan jirnay waxaanu ka cabsi qabnaa in xoolaha ninkaasu iska qaato faqaala abu hurayrata radia allahu tacala canhu abu hureyre wuxuu yidhi tilka min ficli sibyaan waxaad ka sheekaynaysaa waa shuqul caruureed min ficli sibyaan waxani waa shuqulkiiyo shaqadii caruurta wa tuushikuuna an tatrukuuhu waxaana u dhowaan doontaana ku sii socotaan inaad ka tagtaan ma wanaagsana yacni waxaa ciyaalkaa sameeyee dad waaweyne waxay sameeyaan ma ahaa dad waaweyn uma banaana qamaarku weji kastaba ha lahaado nooc kasta ha ahaado dad meel maraya iminka waxyaabaha adduunka aada meelaha ugu qamaarka badan waxaa ka mid a kaasinooyinka ku yaala maraykankaasaa u badan dad baan wa waa la bartaa dad baan shaqo kalaba lahayn baarar waaweyn baa isaga furan dad baa markaa maalkaa turubkaasaa la iswedaarinaya waa la tuuraya waa la hagaajinaya malaayiin malaayiin malaayiin baa lagu kala dhacaa waxyaabaa laga sheeg laga sheekeyn jiray murugadala waxaa ka mid a xukaamta sacuudiga qaar ka midu inay meelahaa tagaan markaa waa heerar qaar dadka dee iska sakaraadkaabaa qaado dee toban dollar iyo boqol dollar waxaasaa lagu ciyaara qaar waa kumanaan qaar waa boqolaal kun qaar waa malaayiin markaa kuwaasi waa de waa kuwa malaayiinta ah halka mara la dhigayo waa toban milyan oo dollar iyo toban milyan oo dollar marka inan ka mid a inimadan aala sacuudka inkaarta qaba ayaa kuwaasu mid ka mida tegey dabeeta wuu dhigay markaasaa laga helay laakiin mashkiladeedu waxa weye ilaa xoolaha lagaa dhambey adna sabri maysid ma lagaa helay iyadoo labalaaba soo celi haddana waad dhigaysaa haddana waad dhigaysaa kaa dhamaanaysa marka wuu dhigay waa laga qaaday waa laga qaaday suu bangigii dalbaday jeeg buu qoray wuu dhigay jeegii bangiguna wuu dhammaaday waxyaaba markaa la yaab kale waxaa ka mid a wuxuu la hadlay markab shidaal sida haddaba waa shidaalkii muslimiintu ay lahaayeen si markabkaha laysoo weeciyo oo hama halkaasa ha lagu shubo lacagtana dhiskana ha la sameeyo halii kaashkareeyo markab dhan oo shidaala ayaa meel lagu shubay kaashki baa loo soo transfergareeyey bartibuu kasii qaaday kiina wuu ka dhammaaday yani waa noocaas dadka hantida hantida haystaa nolol fiican kuma noola waxaas xoolahooda dad basha ninkaasi intaasoo milyan baa soo gashay si darag baa looga qaada si aanad fahamsanayn ayaa looga qaada sali allahuma wasalam barik calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam